gudoomiyaha madasha watasiyo toosinta qaranka xasan guro jaamac gudoomiya waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya hogaanka xisbiga kulmiye iyo shurgudoonkii loogu talagalay inay hagaan shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye khilaafkaasi bal aragtidaada ku wajahan maxay tahay guddoomiye bismillahi raxmaan raxiim rurtii maa jeclo inaan ka hadlo hase ahaatee xaaladda jirtaa khasbaysa in kolley iyo kolle wax laga idhaahdo arrinta waayo waxaa kulmiye dhexdiisa ka dhacayaa wuxuu uu ku tusayaa ama dadka tusayaa mowqifkeenna iyo yani waa waxa dalka ka muuqanayo raadkiisa dalka muuqan doona haddii ay dimuqraadiyadda kulmiye dhexdiisu dhantaalanto waxaa dhantaalmaysa dimuqraadiyaddii somalilan guud ahaan hadday dimuqraadiyadda somalilan dhantaalantana waxaa dhantaalmaysa nabadgelyadii dalka uu haystay ee gobolka ay ka ahayn meesha ugu meelaha ugu degan ka mid ka ahayn marka waa khasab in laga hadlaa siday ugu muuqato markii horeba xisbiga kulmiye dimuqraadiyad kuma u dhisnayn anugu waxaa ogeydeen xisbigaan ka mid ahaa waxyaabahan kaga tegay waxaa ka mid ahayd markaa arkay gudihiisii oo aan dimuqraadiyad ka jirin markii golaa dhexal la dooranaya burca lagu dooranaya hore ayay dhacday dariiqaa la soo maray markii cabdiraxmaan cabdilqaadir sidii loo dhaqmay aynu ogeyn waxaasoo dhan waxaynu tusayeen dimuqraadiyada kulmiye inaanay ahayn mid habboon maantana ciddii walay ka qabsoonaydba waxay dabadda u soo baxday oo soo shacbaxday waxaa muuqataa hanaanka xukunka ee siirayo axmed maxamed maxamuud waxay soomaalidu ku hamaadaa tag ayeeye ka eeg marka doonsidaad gobadhinaad guursato iyada eeg hooyadeeda eeg hooyadaad ma eego ayeydeedna eeg hadday saddexdaa wanaag isku raacdo xaaraan ma xumaata gabadhaas tigaad awrka duleedka jooga ka eeg xoolaha kale way foofaan geelu wuu foofaa waxaa laga yaabaa inuu meel fog soo daaqo laakiin awrka duleedka jooga wuu seetaysanyahay ma dhaafo gurigaasi reerkaasi inuu meel tigaad la yaallo iyo in kale waxaad ku garanaysaa awrkaa duleedka joogaa laga eegaa markaa waa tigaad awrka duleedka jooga ka eeg talana ninba reerkiisa ku eeg talo ninba reerkiisa ku eeg ninku inta yar ee uu taliyay reerkiisa ugu yar xisbigiisa ugu yar ayaa ku xiga taladiisa halkaa ka eeg marka hadday dimuqraadiyad dalkgudiya uu ku dhaqo ku dhaqmo kulmiye dhexdiisa waxaa weeye macnaheedu guddoomiyaha madaxweynaha ayaa ah nin dimuqraadiya oo mabaadida dimuqraadiya ku xukumaya hadduu kaa ku xukumi waayo ma malayn maya cidi ka rajaynayso inuu dalka ku galo dalka dimuqraadka doorashooy marayso inaynu gallo inaynu si dimuqraadiya waxay somaliland halkan ku soo gaadhay in talada lawada leeyahay oo diso maalin dhowita madaxweynuhu khudbaddii uu ka jeediyey sideed iyo tobankii may wuxuu aad uga sheeg hadlay inuu wixii qaldan dadka la tashan doono inuu talo ogol yahay inay wadatusha somaliya ku soo gaadhay had iyo goor hayso ah ficilka iyo isma lahaa dhaqanka falka uu sameynayo guddoomiyuhu madaxweynuhu xisbigiisa siduu u dhaqay iyo afka uu ku hadlaya isma lahaa marka waana waxuu lahaa siraayo awlgeed buu aad ahay markaanu jawaadahayd naxankaasu ahaaye ciidan fara badan oo abrana muu lahayn lacag badan oo qaybiyana mu haysan musabixi iyo dhiga weyne iyo maxamed ilmi sabatir saddexdaba oo saraakiishii ugu muhiimsanayd ahayd dalka jabhadda ugu muhiimsanayd xabashi buu u dhiibay dalka waan kaga soo deynay marka dimuuradda sirayo markii jabhadda jaamac saalax wadii loodhan jiray jaamac saalax axmed allah yarxama wuxuu ahaa nin aad iyo aad u siyaasi ah ruwcadaa abuu ahaa marka kaftan buu had goor samayn jiray wuxuu bedelay suugaantii maansada sirta nolosha ee hadraawi marka aad sanka u meel fog uga suul dhabaalayso dadku inay sujuuddaada suxullada dhigtaan maaha sirta nolosha saas maaha waxa weeye aad iyo aad bay nasiib darro u tahay aad iyo aad bay nasiib darro u tahay inay somalilan xisbigii xaakimkeedii uu ku burburo dimuqraadiyad la'aan dadmihis waxay noqonaysaa taasi waxay macnaheedu irtusaysaa doorashooyin qabsoomayaana inaanay jirin haddii ay qabsoomaanna in aanu kol hadduu gudihiis diiday xisbigiisa inuu dimuqraadiyad ku dhaqdo dalkan inaanu ku dhaqmayno nin yidhi kursiga aan kaaga dambeeyo ayuu waxaa dhacay ku sameeyey maxaad umaynaysaa nin yidhi kursiga waan kula tantamaya kii gudihiisu dalkii gogolan waaya saaxiibkii ahaa ee dembiyada badan u galay musabix gruubkaygii baan jira raggaan isu gruubka ahayn oo dhan ee isu gruubka ahayn oo dhan sinaaya awadii buu kala dhinteen cabdiraxmaan oo cali buu kala dhinteen ibrahim dhigooy kala dhinteen aanaan ku kala dhimannay hiilka siirayo maanta halkaas kaga dhaqaaqay waxaan umeynayaa taasi inaan u baahnayn faahfaahin badan laakiin waa fariin uu u dirayo dadka somalilan guud ahaan gaar ahaanna xisbiyada iyo cidda rabta inay la tartanto ha arkaan ninkii isdhaqaajiyow saasaa lagu geliya weye nin keliya ayaa guddidii ku jiray nin keliya ayaa yidhi ra'yigii silama aha aniga wasiirkii ganacsiga oo guddiga ka mid ahaa baa yidhi ilama aha ilama ahadii waxaa keentay inuu kursigii waayo taa macnaheedu waxa weeye wasiir waliba dareenka madaxweynuhu saaminayaadoo wuxuu islaamala waxaa madaxweynuhu ma jecla waaba odhahu idhaahdee waynu ka dheeraada markaa tala ma jirto weye gudoomiye waxaa jirtay xisbigii udub ee hore talada somalilan u ahaan jiray garabyo u kala qaybsan akhriga waxay keentay markii khilaaf siyaasaduu ka bixi waayey inuu saaxadda siyaasadda ka baxo dad badanoo amase bulsho badanoo arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin xisbiga kulmiya waxuu la mid noqon karaa sidii udub saaxadda siyaasadda uga baxo bal aragtidaada ku aadan maxay kulaata gudoomiye de waaba muuqataaba waa muuqataaba xisbi la yidhaha ma jiro kulmiye la yidhaha kulmiye la yidhahdaa ma jiro hadduu jirin wuxuu ku jiraan madaxweynu dacinku amro markaa xisbi maaha waa xisbiga gacan ku noqoneen burbur dee maanta waa harsina ma jiro laakiin waxaa laga yaabaa inay calaamad inuu shaabadda sii haysto madaxweynuhu uu ku sii haysto ciidanka maxkamadda uu leeyahay lacagta uu hayo intaa inuu ku sii haysto waa socda marka xisbi maaha dimuqraadiya xisbi maaha wadaniya waa xisbi kii kacaanka soomaaliyeedoo kale ayaa samaysa ayaa ka hadhaa soo hadhaya waynu eeginaa qolada kalena wixii ay yeelaan waynu eeginaa